waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali soomaaliya dhowaan waxaa ka soo baxayay warar ku saabsan gabdho iyo haween la kufsado waxaana ugu dambeeyey dhacda ka dhacday magaalada afgooye sahra cali samater waxay u doodaa arrimaha ama xuquuqda haweenka iyo bini-aadanimada wadanka waad kasoo shaqaysay sidee u aragtaa dhacdadan u dambeysay oo kufsiga oo ka dhacday magaalada afgooye mahadsanid xasan horta aan salaan diiran soomaaliya meel kasta ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u diro anigoo ka faa'iideysanayo fursaddan salaan kadib waxaan soomaalidoo idil oga baryayaa in ilaahay ka nabadgeliyo cudurkan wareegaya inta la xanuunsanaysaa inuu ilaahay caafimaad taam ah siiyo intii ku geeriyootayna allah u naxariisto taas marka aan salaantaa ka tago dhacdadan waa dhacdo fool xun waxaan uga tacsiyeynayaa qoyskii gabdhaha sakiirada ah ay ka dhasheen dhibaatada loo geystay runtii waa dhibaato aada u foolxun waa dhibaato annagoo dhan aan ka damqaneyno soomaalidoo idil siiba hooyo ay ka damqanayso gabdho yaroo sakiiro ah yacni dhaawac intaa la eg loo geystay waa mid aada u foolxun aan la qaadan karin dhaqan nooma ahayn diinteenna ma dhigayso iskaba daaba diinteenna yacni wax lagu fekeri kara qof bini aadan muslin ah uu ku fekeri kara ma aha runtii xasan waa wax laga xanuunsada ummadda soomaaliyeed runtii waxaan maa maxaad is leedahay sababta arrimahanu ama kufsiga gabdhuhu ay soomaaliya baryahan dambe ugu soo noqnoqonayeen maxaad is leedahay u sababta wallaahi sabab gooni ah aan aan haddeer aan tilmaami karo ma arko laakiin waa wax la rabo in loo baahan yahay in daraasaad laga sameeyo waa wax loo baahan yahay in laga hadlo soomaali oo idile u taalla ha noqoto xukuumad ha noqoto yacni muxuu ahaa wadaadada ha noqoto ururada bulshada ha so waa arrin soomaaliya oo idil u wada taalo wax waxa soo kor yacni kordhinaya in gabdho yaryar la kufsadaa kufsiga isagooba sidiisaba ah ficil aada u foolxun haddana maxay tahay sababta keenaysa in gabdho yaryar la kufsado waxaan maqli jiray wadamada qaarkood wadamo afrikaan ah oo la leeyahay malaha cudurkaasaa dadkaa ku dhacay oo haddii gabdho yaryar ay kufsadaan cudurkaa waa ka fiyoobaadaan ma waxla ma ma dad waxaas aaminsanaa yacni waxaa loo baahan yahay in la isu tagaa in la laga hadlaa ma aha arrin laga aamusi karo ma aha arrin si sahlan lagu xalin karo marka waana arrin runtii ciqaab kululna u baahan marka xasan arrintan soomaaliya idile u taala waa gartay marka sahroy dhibaatada waxaa la dhahaa waxaa ka mida in markii gabar la kufsado xaal mastuur loo raadiyo reerka labada reer ay dhammeeyaan raggii ama wiilashii dembiga galay aan dembiga lagu qaadin maadaama dalka aad kasoo shaqayso aad soo aragtay arrimahaas wax ma ka jiraan wax badanaa ka jira arrintaas waxaa la yidhaahdaa maxkamadihii traditionka ayaa ayaa la sameeya traditional courtingii reerihii baa isu imaada firi markii gabar la kufsado waxaa dhacaya karaamyo oo isdaba joog ah kow gabadhii waa la kufsaday laba marmarka qaarkooda waxaa dhacda in gabadhii ninkii kufsaday loo guuriyo oo iyadana runtii dhaqan foolxun ah saddex ninkii kufsaday ciqaabtiisii lama siinaayo xoogaa dhaqaalaha la isdhaafsanaya dhaqaalaha in la isdhaafsanaya xataa waxaa la siinaya odayaal iyo qabiil gabadhii yareed la kufsaday halkaiyaa looga dhaqaaqayaa marka waxa waa yacni kufsigaas waxaaba laga dhigaayo waaba mashruuc gabar baa la kufsada haa dad baaba usoo dhaqaale kasoo doonanayo gabadhaas la kufsaday kasoo hunguriyeynaya yacni dhaqankaas aada u folxun yahay waxaan rabaa inaan wax yar intii aan aan aan mas-uuliyaddaas soo haayey waxyaabihii qabsoomay oo ka hortaga kufsigaas uu ka mid yahay inaan ka hadlo waxaa jiro sharci ka hortaga kufsiga sharcigaas intii muddo ah ayaa lasoo diyaarinaya aniga wasiirkii igu horeeyaa soo diyaariyey yacni intii muddo ah ayuu soo socday sharcigu waa sharci weyn dabcan markii sharci la sameeyo wuxuu u baahan yahay in laga doodo in laga hadlo maxaa ka qaldan maxaa sax ah bacdeen la la ansixiyo somehow siday doontaba ha noqotee sharcigaas markii lasoo hadal qaadaba dad un baa ishor istaaga siyaasiyiin siday doontaba ha noqotee marka waxaa yaab leh yacni annaga intaasoo dowladood isu imaanaysa sharcigan oo xadgudubka waaba sharci wanaagsan yani haddii lagu yidhaahdo waxaan xadgudubkii ayuu controlaya qof walba waa inuu yidhaahdaa hadde bal isii aan aragnaya muxuu ka hadlayaa laakiin mar alla sharcigaas markii la ishor keeno dad unbaa ishor istaajinaya markii sharci la sameeyo waa qasab inuu sharcigu uu uu waafaqsan yahay shareeca islaamiga sharciga islaamka shareecada ma dhici kartaa kelmado malaha si qaldan ugu jiro loo baahan yahay yah loo baahan yahay in kelmadii la bedelo in la lagu lifaaqo sidii diinta ay rabtay si sharcigii u horgela ilaa haatan aniga waxaa igu maqaal ah aan aan aan halkaan ka idhaahdo mud mana la socdo runtii in sharcigaas hadda u malayn mahay in la inuu gudbay hadduu gudbay waan maqli lahaa waa sharci weyn waxaa igu maqaal ah weli baarlamaanka inaana la geenin sharcigaas marka xasan oo arrimahan la xiriira bulshada markay noqoto waxaa loo baahan yahay inuu noqdo mawduuc laga wada hadli karo anaga waxaan ilaalinayna waa crime ma aha wax lacag lagu doonayo waa wax crime yacni ficilo xunxun la rabo in laga joojiyo waana qasab waana waajib waxaa loo baahan yahay inuu noqdo wax lagu laga wada shaqeeya xukuumadda baarlamaanka ururada bulshada salaadiinta wadaadada culamaa udiinka kulli sida loo wada dhan yahay saar sharcigaas marka aad sheegtay oo baarlamaanka mari waayey haddii la marsiin lahaa ama la ansixin lahaa muxuu bedeli lahaa bal in yar noo dulmar sharcigaas wuxuu ahaa iyo sida uu uga hortegi lahaa kufsiga waxa ugu horeeya oo oo markaa soo yaraan lahayd waxaa waaye midii ahayd traditional court odayaala isu imaanaya oo xaal kala qaadanaya arrintaas ina ina yaraato waa inay dhammaato waa oo markii kufsi uu dhaco qaabtii siday diinta qoraysa loo diinta meel fiican si fiicana u qeexaysaa siday diinta qoraysa uu sharcigaasna uu uu kusii xoojinayo in lagu dhaqmo ko waxaan la qarqarinaya hash hash gabar baa la xoogay waaba hash hash ha sheegin ha hadlin ha yeelin maya xataa gabdhaha waxay siinaysaa dhiirigelin ah yacni in sharci uu meesha ka jiro oo ay tiigsan karto qoyska oo oo yani dhibaatadaas ay gaartay marmarka qaarkood waa ognahay annaga soomaali baa nahay waxaa waxaa jira dadka dadka saboolka ah runtii haddii haddaan run u hadlo waa ku adag tahay inay gaaraan meelaha justiceka sharciga marka si si hoosaada loo aaminsiinaya ama dhaqaalaha la siiyo ama waxaa la siiyo arrimahaasay yareen lahayd dadka hortaagna ma waxaad is leedahay marka inta badan dhan diimeed bay ka fiirinayeen mise dhankaas dhaqankay ka fiirinayeen iyagoo waxaas diidan baa sidaas daraaddeed sharciga loo ansixin waayo yari diinta ma ma diidaysa diinta maxay leedahay yacni kufsiga si qalada ah sharcigan uu u qoran yahay maa la leeyahay oo diinta ma waafaqsana maa la leeyahay haddii taasina ay jirto oo maala maa laga wada hadlo maa la fariisto waxaa waxaa macquul ahayn aniga ahaan zahra ahaan weli ila ahayn sharcigaas weli inta waqti la geliyey looma fariisan lagama hadlin jabtar jabtar inta loo dhigay war maxaanan ka saxraa wax yaanan la diidinoo yaan la tuurino maxaanu ka saxnaa waxaa lagu haddii la yidhaahdo xataa diintii ma waafaqsano jabtarkee waafaqsaneen hadduusan waafaqsaneena sidee u waafajinaa laakiin sharciga dhan yaana tuurin midda kaloo jirto waxaa waaye waxaa loo baahan yahay xukuumadda inay geliso muxuu ahaa wakti badan inay geliso dhaqaalo badan inay geliso arrin sahlan maaha waa gartay sahre intaad intaad joogtay dalka oo aad howlahan ka shaqaynaysay ma xasuusataa kaysas aad aragtay oo gabdho la kufsaday oo sidaad hadalka u dhigtay hash hash lagu dhameeyey oo aad dadka la qaybsan karto
maxaan u arki waayo kamaa cadadna maxaan u arki waayo marmarka qaarkood wili reerihii baa ku weydiisanaya fadlan yaa yaana laga hadlin marmarka qaarkoodoo yacni ayagii baaba naftoodii oo oo yacni u cabsanaayo oo hoos hoos galaayo waxaas yacni waan arkay gabdho gabar yar inta lasoo weli waxa kaaga daran yani waan ka xumahay inaan haddeer halkan telefoonka iyo publicla u sheego waxa kaaga daran waxaa jira gabdho yar yar waxaa gabadhaas waxaa waxaa lagu sameeyey gudniinkii fircooniga ahaa markii la kufsanayey si kufsigii ugu sahlanaado yacni foolxumada ku dhacayso midi baa la isticmaalayaa yacni waxa meesha yaala wax loo adkeysan karo maaha in gabadhaa si deg deg ah lagu kufsado horta kow gudniin fircooniaa lagu sameeyey bal dhibaatada ay soo marta gabadha ayaa fiiriya gudniin fircooniaa lagu soo sameeyey oo ilaa hadda weli wadanka laga ilaa xad waa la joojiyey laakiin weli waa la isticmaalaa gudniin fircoonigii iyadoo gabadha qabtaa la xoogaaya laba saddexaa lagu xoogaya si deg deg in loo xoogaa la rabaa waxaas sharciyadii qaban lahaana weli lama ansixin
waa gartay hadda arrintan u dambeyso afgooya ka dhacday maxaad jeclaan lahayd inaad aragtid maxaad dowladda soomaaliya rabi lahayd inaad arrintaa ka qabato horta midda ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa gabad gabdhaha yaryar caafimaadkooda xoog in la saaro oo sidii lagu dhayi lahaa ilaahay ha ka kifiyo dhaawac culusaa la gaarsiiyey taa kadib waa hubaa horta dowladda culays badanay saartay ma fadhido taa kadib waxaan rabaa in oo aan jeclaan lahayn dadkii ficilkaa geystay in maxkamadda la keeno dadkii ficilkaa geystay in sida sharciga diinta islaamka ee qabtana yacni la maxkamadeeyo ciqaabteeda ay maraan waxaa kaloo iyadana muhiim ah waxaan maanta maantaa la sameeyey ayaa hore waxaa dhacay similar situation mid lamid ah gabadhii yareed caaisha waa la kufsaday waa la dilay dhibaatadaas okay keiskaas dad baa loo qabqabtay waa ciqaabtoodaa la mariyey haddana waa soo laabtay wuu soo noqnoqonayaa mar walba yacni waa la qabanayaa si sahlan yacni inaysan u dhicin waa inuu jiraa sharci joojinaya soo noqnoqodkaas waxaan jeclaan lahaa dowladda inay inay samayso amaba daraasaad culus maxaa kelifaya gabdhaha yaryarka ah kufsi oo dhanba kala isagoo xumaa haddana saqiir in la kufsado maxaa kelifaya waxaa kaloo aada muhiim u ah mas-uuliyaddan waa wadareed mas-uuliyad wadareed culimada inay ka hadasho si kulul uga hadasho wacyigelin la sameeyo si yacni wadajir ah wacyigelin iyo maxaan ku iraahdaa dejin sharcigii sida loo ansixin lahaa intaba in lagu dhaqaaqo aada ayaa ugu dhiirigelinaya xukuumadda inay xoog ka saarto sida sharcigii kufsiga kahortaga kufsiga loo loo ansixin lahaa iyo siday u sameyn lahayd wacyigelin culus maxaa sababaa yacni cudurkan maxaa keenaya in gabdho yaryar yani maskaxdeeda way qaadan la-daa runtii xasan maxaa ku kelifaya ma dadkan dad daroog cunaya ma dad jiranaa hadday jiran yihiina inaana la qarin la isu sheegaa la qabtaa kayskaas ama mawduucaas haddaan halkan uga gudubno maadaama qof mas-uula soomaaliya aad ka soo noqotay guud ahaan dalku xaaladda uu ku jiray iyo sida u socda see u aragtaa guud ahaan wallaahi aniga waxaan u arkaa wadanka waxba wax badana positive ayaa socdo oo hirgelay sanadba sanadka ka dambeeya wuu soo wanaagsanaanayaa muxuu ahaa rajadu way fiican tahay waa jiraan dhibaatooyin hadba meel kasoo kasoo baxaya kasoo iftiimaya laakiin ma xuma in generaal sida uu u socdo guud ahaan shalay meeshaan joognay iyo maanta aadaan uga wanaagsannahay waxaan rajeynaha inaan wanaagaas kusii soconno markii markii aada leedahay waddanka maanta meesha uu maraayo aniga waan waan dhex taagnaa soomaaliya markii aan ka mid ahaa xukuumadda ma sahlana arrimaha soomaaliya ma sahlana especially dadka dadkeenaan qurbaha jooga maaragtay ma miisaami karaan qofka oo mas-uulka ah ee soomaaliya howsha uu hayo ma ma miisaami karno aaday culus tahay duruufta uu ku shaqeynayo amniga maxaan ku iraahdaa dhaqaalaha ma sahlana facilityga wax badan ayaa ayaa obstacle ah haddana progressa socdo ma garanno progresska socdo waa inaan dowladdeena ku ammaanaa wixii dhib jira oo dhaliilo ahna waa inaan u iftiininaa meeshii aan ka soo baxnay meeshii aan ka nimid ayaa meel aada u fog ah marka waa u duceyneynaa waana garab taagannahay dhaliishana ma aha inaan kaga aamuseeno laakiin waan u sheegeynaa intaa waa loo sheegaa bordo technology iyo media iyo iyo idinkaba waa sheegtaa iyagana waa ka warhayaan weli dhaliisha ma ma uga sii aamuseeno waan waan usii sheegeynaa laakiin progress fiicanaa socdo
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali